fidhiyo waaga cusub waxaa uu idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا cashirkana maanta wuxuu ka bilaaban hayaa aayadda lixdanaad ee suurat nisaa ka mid ah wuxuuna ku saabsan yahay munaafiqiinta aayaadkan aqrinada oo dhan munaafiqiintay ku saabsan yihiin sababta aayaadkan ay ku soo degeen waxaa la wariyey nin bishri la yidhaahdo oo munaafiq ahaa iyo nin kaleete ee yahuud ah ayaa arrin isku qabsadeen waxay u baahdeen markaas in dhexdooda la xugmiyo waxaana markaas waxa la isku haysto xaq ku lahaa ninka yahuudiga ah yahuudigu markaa wuxuu shucuurayay nebiga cadaaladiisa inkastoosan rumaysnayn markaasuu wuxuu doortay in ay u dacwoodaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebiga ay isula tagaan munaafiqiina maadaama asagu uu gardaraa nebiga cadaaladiisana uu garanayay wuxuu damcay inaan nebiga laisula tegin calayhi salaatu wasalaam oo ay u tagaan nin yahuudda madax u ahaa oo la oran jiray kacab bin ashraf arrintaa markay isu qabteen ugu dambayntii nebigay isula yimaadeen sala allahu calayhi wasalam arrintii markii nebigu uu ogaaday wuxuu u xugmiyey ninkii yahuudiga ah inuu xaq ku leeyahay markuu ogaaday ayuu u xugmiyey meeshii markii laga soo tegay munaafiqii kuma raalli noqonin xugunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu mar labaad soo dacweeyey ninkii kusoo dacweeyey sayid cumar radia allaahu canhu sayid cumar markii ay dacwadii u timid ayuu wuxuu ogaaday arrintan ay ku soo dacwoodeen oo uu isula yimaadeen in horay nebigu u galay sala allahu calayhi wasalam una xugmiyey hase yeeshee ninkan munaafiqu uhu xugunkii nebiga uusan ku raalli noqonin markuu arrintai isla qireen labadiis dacweynaysay in nebigu horay u galay ayuu yidhi ii kaadiya anaa idinkala xugminay gurigiisuu ku laabtay seef buu la soo baxay ninkii munaafiq ahaabuu kurka uga gooyey oo yidhi qofkii diida xugunka nebiga sidaasaan ku xugmiyaa ayaadkaana markaasi soo degay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaalaa alam tara miyaadan ogaanin alam yantahi cilmuka ogaalkaagu miyuu gaarin ila aladiina kuwii yascumuuna sheeganaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga laguu dejiyey wamaa kii unsila la dejiyey min qablika adiga hortaada la dejiyey in ay rumeeyeen sheeganhaya yuriiduuna inay doonahayaan an yataxaakamuu inay u xugun tagaan ila daaquuti daaquudka inay u xugun tagaan shaydaan waqad xaal umiruu la faray ay yakfuruu inay kufriyaan bihi bidaaquuti daaquudka inay ku kufriyaana la faray wayuriidu shaydaanu shaydaankuna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu lumiyo dalaalan lumin baciidan fog oo xaqa ka fog ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala miyaadan ogaanin ogaalkaagu miyuusan gaarin iyadoo nebiga lagula hadlayo calayhi salaatu wasalaam ama qof kasta oo la hadlidu ay ka suurowdo ogaalkaagu miyuusan gaarin kan maqlahayo kuwii sheeganhaya kuwa sheeganaya in ay rumeeyeen kii rasuulka allow lagu soo dejiyey khidaabku nebigu ku socda calayhi salaatu wasalaam kii lagu soo dejiyey inay rumeeyeen sheeganayaan ee qur-aankii ah qur-aankii in ay rumeeyeen kuwa sheeganhaya wamaa unsila min qablika adiga hortaada kii lasoo dejiyey ee kutubtii kale ana inay rumeeyaan sheeganhaya ilaa qofka mu'minka oo qur-aanka rumaysan kutubtii ku horreysayna waa inuu rumaysan yahay ilaa iimaankan si kale ku taam noqon karin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofkii rumaysan waa inuu rumaysan yahay nabi ciise iyo nebi muuse towreed iyo injiil iyo kutubtii iyo rusushii ka horreeyay oo idil waa inuu rumaysan yahay ilaa isku hadaf weeyaan isku ulajoodo weeyaan isku masder iyo isku meel ayaa laga soo diray isku dan baa loo soo diray marka sidaas bay rusushu iyo diimuhu ilaahay oo dhan isu kamilhayaan dee wixii la taxriifiyey oo la bedelayna kuma tirsana oo waa wax muxuu aha dariiqii laga bixiyey weeyaan kuwa sidaa sheegan haya miyaadan ogaanin oo ayagoo sidaa sheegan haya rumaynta alle ay rumaysan yihiin qur-aanka ay rumaysan yihiin kutubtii ku horreysay ay rumaysan yihiin sidaa ayagoo sheegan haya haddana doonhaya yuriiduuna doonhaya an yataxaakamu ila daaquut daaquud in ay u xugun tagaan doonahya shaydaan inay u xugun tagaan doonahya daaquudka waxaa lagu jeedaa kii ay damcahayeen inay isula tagaan ee yahuudiga ahaa madaxda yahuudda ka mid ahaa ee kacbul ashraf la oranayay daaquudka waxyaalo badanna waan kusoo marnay marka waxaa la yihahdaa wixii xadgudba oo idil baa la yihahdaa shaydaanka iyo cawaantiisa iyo wixii ilaahay keyrkiisoo la caabudahayo oo idil ayaa la yihahdaa daaquud inay u xugun tagaan doonahayaan waxaana horey loo faray inay ku kufriyaan shaydaanka iyo cawaantiisiiyo waxa ilaahay ka soo haray cibaadadoodaba inay ku kufriyaan oo ilaahay keliya rumeeyaanna horey baa loo faray shaydaankaas ay doonahayaan inay u xugun tagaanna asagu wuxuu doonahayaa inuu baadiyeeyo wa yuriidu shaydaanu shaydaankuna wuxuu doonahayaa an yudilahum inuu baadiyeeyuu doonahayaa dalaalan baadiyeyn baciidan fog oo xaqa ka fog waidaa qiila haddii la yidhaahdo kuwaas lahum ayaga lagu yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa kii u kaalaya anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyey ee qur-aanka wa ila rasuuli rasuulka u kaalaya xugunkiisa oo markuu rasuulku noolaana nebigiibay ku dhacaysaa calayhi salaatu wasalaam gadaashiisna waxay ku dhacaysaa nebiga axaadiistiisa kan alle uu soo dejiyey u kaalaya haddii la yidhaahdo qur-aanka rasuulka u kaalaya axaadiistiisa saa haddii la yidhaahdo ra-ayta waad arki almunaafiqiina munaafiqiinta yasudduuna inay jeesanayaan canka xaggaaga ay kaa jeesanhayaan suduudan jeesasho aad ah horey waxaa loogu soo tilmaamay munaafiqiinta inay iimaan sheegtaan ayaga oo iimaanku wuxuu keenahayo aan yeelaynin oo kitaabka ilaahay rasuulkiisa aan ogolayn oo markaas wax kale u xuguntamahay u xuguntagahaya haddii markaa loo yeero oo loo caqli celiyo oo la yidhaahdo horey kaalaya kan alla soo dejiyey u kaalaya rasuulkii alle uu soo adeejiyey u kaalaya taa haddii la yidhaahdana waad arki baa ilaahay leeyahy kuwa munaafiqiinta inay jeesanhayaan xaggaaga ay ka jeesanhayaan jeesasho aad ah saasaad arki oo cinaad iyo madax adayg dabeecadooda ay tahay iyo xaq ka cararid markii tilmaantoodaas sidaasna loogu soo sheegay ayaa markaas waxaa nala tusinhayaa intaanba xataa aakhare la gaarin fadiixooda adduunyada ay ku fadiixoobahayaan iyo siday u qoomamaynhayaan iyo qoomamadaas toobad ayna ka ahayn isla waqtigaas muxuu aha siday daliilin u yihiin fa kayfa sidee baa ahaanhaya xaalkood idaa asaabathum hadday asiibto musiibatun musiibo fidna hadday asiibto ceeb u hadday asiibto kashifid xaalkoodii u kashifmay oy ku asiibto oo beentoodii ay caddaato musiibo hadday asiibto bimaa qaddamad aydiihim bisababi maa qaddamad aydiihim gacmahoodu waxay hormarsatay sababteed musiibo ay u asiibto xaalkoodu see ahaanaya uma jaa-uuka markaas ay kuu imaanhayaan yaxlifuuna ayagoo dhaaranhaya billaahi ilaahay ku dhaaranhaya in aradnaa ma aanan doonayninoo ula ma aanan joodin waxaan samaynay ilaa ixsaanan wanaag iyo ixsaanfal mooye wax kale ulama aanan joodin iyo tawfiiqan iswaafajin dadkaan doonayno inaan iswaafajin saasay odhanhayaan kuwa xaalkoodu sidaa yahay daaquudka isula tegayaan aan aqbalaynin kan alle soo dejiyey rasuulkiisa aan aqbalaynina ka jeesanhaya markii arrintoodu ay kashifanto oo ceeb ay ku dhacdo markaas ayay imaanayaan oo rasuulka allow adiga ay kuu imaanhayaan ayagoo been ku dhaaranhaya yaxlifuuna billaahi ilaahay waxay ku dhaaranhayaan in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqan ulajoodada iyadu waa ficnayd waxa aan samaynay beenin alle aan beenin beeninayno iyo rasuulka aan beeninayno nagama ahayn waxaan uga qastaynay inaan ixsaan samayno oo dadkii aan u ixsaan falno inaanu dadkii dhexdooda heshiis iyo tawfiiq ka samayno sidaas yaan u qastaynay bay odhanayaan markaas ulaa'ika kuwa aladiina kuwii weeye yaclamu llaahu ilaahi uu og yahay maa uu og yahay fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ahaaday waxa quluubtooda dhexdeeda ah ilaahay waa ogyahay munaafiqnimada kufrinimada ah xaq ka cararidda ah ilaahay waa ogyahay kuwaas waa kuwa ilaahay ogyahay waxa uurkooda ku jira eh fa acrid jeeso canhum xaggooda isaga jeeso wacidhum wacdi oo waaniyoo u caqli celi waqul dheh lahum ayaga fii anfusihim naftooda dhexdeeda qowlan qowl u dheh daliiqan oo xayl dheer xaalkoodu sidee ahaanayaa markii waxaana la ku cajabgelinhayaa sida ay u ceeboobahayaan u kashifmahayaan adduunyada nafteeda ay daliilin ugu yihiin markaa kolkay kashifmaanba ay nebiga u imaanhayaan calayhi salaatu wasalaam ay u cudur daaranhayaan been ay ku dhaaranhayaan ay odhanhayaan wanaag unbaan anagu u joodaynay mooye beenin aan ku beeninayno ama alle aan beeninayno ama kitaabka ilaahay aan kahanayno ulajoodada iyadu ma ahayn sidaas ayay odhanhayaan kuwaasaa marka ilaahay leeyahay waa kuwo ilaahay og yahay waxa uurkooda ku jira kufrinimada ah munaafiqnimada ah xaq diidada ah rasuulka in muxuu aha ku kalsamayn ah kuwaas oo kuwa saas ahe isaga jeesaa markaa rasuulka lagu leeyahy fa acrid canhum xaggooda isaga jeeso isaga jeesadaa waxaa loo wadaa waxba ha soo dhoweynin waxba bashaasho iyo weji furfurnaan ha ku qaabilin isaga jeeso oo ha soo dhoweynin kuwaas oo waxaad yeeshaa wacdi ama fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso oo ilaahay baa kula xisaabtamahayee xaggooda isaga jeeso wacdi oo wacdi xayl dheer hadal xayl dheer naftooda saameeya u dheh hanuuni oo u caqli celi dadka had iyo jeer waxaa wanaagsan marka hore in xaqa laga dhaadhiciyo in lagu wado in la hanuuniyo in loo caqli celiyo in loo dhimriyo gafaf hore hadday muxuua ka dhacaan kolka qaarkood laiska saamaxo laga jeesto markaas kolka qaarkood muxuu ahaa wejiga laga dadbo kolkay xun yihiin xumidooda ayagoo loo ishaarahayo kolka qaarkood hadal wanaagsan iyo caqli celin iyo hadal xayr dheer oo hanuunis a la yiraahdo sidaasaa la leeyahay munaafiqiintii kula mucaamalow nabiga caleyhi salaatu wasalaam munaafiqiinta isagoo og munaafiqnimadooda ma leyn jir haddana waana laga digtoonaan jiray sirta iyo mu'miniinta xaalkooda hoose muxuu aha khatarta waa laga qarin jiray waxay ahaayeen kuwo uun ogyahay xaalkooda oo hanuunis iyo caqli celin iyo canaan iyo muxuu aha sidaas lagu wada ayay ahaayeen cashirkeena maanta intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaah